barnaamijka dhallinyarada maanta
kulanti wanaagsan dhegeystayaal halkani waa washington kusoo dhowaada idaacaddeena duurnimo oo ka imaanaysa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysataan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo kow iyo soddonka mitban iyo efemada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa jimco bisha abrilna waa toddoba sanadka labada kun toddoba iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinayaa ibraahim xasan daandurey iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan dhegaystayaal idin haynana waxaa ka mid ah dhallinyarada wax ka barata jaamacadda camuud ee boorama ee yimid gobollada kale oo ka sheekaynaya waayo aragnimadooda
guud ahaan waxaa moodaa bay-ad ahaan iyo dhallinyarada ruuxooda oo runtii ka faanaya shaqooyinka qaarkood inay qabtaan oo waxa weeye aan xirfadeedii iyo aqoonteedii aan lahayn laba qof oo waxaa jira isku meel soo wada dhammeeyey oo aqoontooda haykwala midna laga yaaba inuu meeshiisi reer lagu geeyo midna isagoo aqoontii xirfadii leh in suuqa laga saaro sidoo kale waxaad maqli doontaan ardayda jaamacadaha dhammaysata ee shaqo taga oo ka sheekaynaya duruufaha horyaalla dhallinyarada xilliga shaqadoonka familigayga muqdisho soomaaliya ku nool yahay laakiin de system ay dadka burama dibaddeeda ka yimid ee ku dhaqmana jiro in dhallinyaro group inay meel wada degaan guri karaystaan dhallinyaradaasna ay maxaan ku idhahdaa meesha ku wada noolaadaan systemkaasaan kolley ku joogna oo dhallinyaro baan wada deganahay markaa
sihina waan idin haynaa
ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka milatariga maraykanka ayaa aruurnimadii hore ee saakay duqaymo la beegsaday xarumo militari oo ku yaala bariga dalka suuriya weerarkan oo ah kii ugu horreeyey oo uu maraykanka si toos ah ugu qaado ciidamada suuriya ayaa ah mid uu maraykanka uga argoosanayo dowladda suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar loo adeegsaday kiimiko oo toddobaadkan ka dhacay gobolka idlib saraakiisha milatariga maraykanka ayaa sheegay in sagaal iyo konton gantaal ay ku garaaceen saakay saacaddu markii ay ahayd afartii iyo afartan daqiiqo ee subaxnimo saldhigga ciidamada cirka ee shayraad weerarka ayaa waxaa laga fuliyey saldhigga ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin badda mediterraneanka gaar ahaan dhinaca bari sarkaal ka tirsan ciidamada badda maraykanka ayaa sheegay in saldhigga ay weerareen ay aada ugu malaynayaan in ay ka duuleen diyaaradihii talaadadii kiimikada seringaska ku buufiyey degmada khan shaykhuun ee gobolka idlib weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan boqol ruux oo rayid ah ruushka oo taageero dowladda bashaar al asad ayaa cambaareeyay weerarka ay saakay diyaaradaha maraykanka la beegsadeen saldhigga militari ee bariga suuriya ruushka waxa uu ku tilmaamay weerarkaasi gardarro ka dhan ah dowlad madax bannaan waxaana uu ku dhawaaqay inuu qaadacayo heshiiskii isfahaan ee u dhexeeyey maraykanka iyo ruushka ee ku qotamay amniga duulimaadka ee hawada suuriya
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa si xoog leh u cambaariyey tallaabadii ay ku riday waqooyi toddobaadkan ay ku tijaabisay gantaal nooca riddada dheera shalayto ah ayaa golahu waxa uu sheegay inuu ka walacsan yahay dabeecadaha ku dhisan waxqarbudaadda iyo daandaansiga ee xukuumadda pyongyang golaha midooda yurub ah ayaa ku soo rogay isna kuuriyada waqooyi cunaqabatayn cusub taasi oo uga argoosanayo tijaabooyinka isdabajoogga ah ee dhowaan kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay gantaalada nuclearka gaar ahaana kii ugu dambeeyey ee ay ku tuurtay badda jabaan midooda yuruba ayaa weydiistay kuuriyada waqooyi inay qaboojiso daandaansiga ah ay waddo islamarkaasna ay ka baxdo dhammaanba barnaamijyada nuclearka
dhuhur wanaagsan dhegeystayaal jimco wanaagsan warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a washington aan ku bilowno dhalinyaro kala duwan ayaa ka qalin jibiya jaamacadaha kala duwan waxaana maanka ay ku hayaan in marka ay jaamacadaha ka baxaan ay heli doonaan shaqooyin hase ahaatee waxaa ka hor yimaada caqabado kala duwan haddaba wariyaha v o e da ee boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa la sheekaystay qaar ka mid ah dhalinyarada jaamacadaha ka baxay ee shaqooyinka helay warbixintan ayuuna noo diyaariyey in badan oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed wiilal iyo gabdho uma suurto gasho in marka ay dugsiga sare iyo jaamacadaha ka baxaan ay shaqooyin helaan waxayna arrintaasi ku abuurtaa in maankooda ay ku soo dhacaan fikrado hor leh kuwaasoo mararka qaarkood naftooda halis geliyaan qaar ka mid ah dhallinyarada dhammeeyey jaamacadaha dalka ayaan kala sheekaystay waxyaabaha ka hortaagan shaqohelista dhallinyaradaasi injineer abshir yaasiin maxamed oo horay kuliyadda injineeriga u bartay ayaa sheegay in markiisa hore uu ku soo shaqeeyey si bilaasha haddana uu yahay shaqaalo toos oo ka shaqeeya mashaariicda horumarineed ee g b l g oo ay degmooyinka puntland ka helaan fursado horumarineed aniga waxaa la yidhahdaa injineer abshir yaasiin maxamed waxaan ka soo baxay jaamacad camuud la yidhaahdo oo boorama ku taalla baan ka qalin jabiyey intii ka dambeysay sanadii siyaado waxaan joogay magaalada boosaaso waxaan adugu muddo bila kadib aan shaqo aan la shaqeeyey degmada boosaaso iyo barnaamijka g b l g runtii waxaan ku soo beegmay xilli mashaariic badan ay degmada markaa ka fulaysay xilligii aan jaamacadda dhigeynayeyna waxaan la shaqayn jiray shirkado oo aan si volunteeriyana aan kula shaqayn jiray si aan uga sii qaato maaragtay aragti guud khibrad fiicanna aan ka sii helo maadaama qofku markuu siifi shaqada u dhiibanayo la odhanayo maxaad haysataa khibradaa haysataa si ay iga sii saacido muddada aan hadda g b l g la shaqaynayay degmada boosaaso runtii dhalinyaro badan baa ka shaqaysa oo injineera ah gobolada puntland oo dhanna way joogaan cabdulaahi cali cartan oo ka mid ah dhallinyarada dhameeyey jaamacadda waxa uu sheegay in meelo badan uu u shaqo tegay balse ay u suurageli weyday runtii waxaa jira markaan xafiisyada dowladda aan tago ama aan shaqo u doonto in qofa aan bostinka anoo public yani public servants oo lagu tinaan ka shaqeeyo waxyaalaha caamka u tababaran oo aqoonteedii kartidii leh kow horta waxaa ka mid a waxyaalaha dhibaatada ah curriculum frameworka jaamacadaha iyo dugsiga hoose runtii wuxuu ka yahay qeyb in ardaydu ay aan loo diyaarin xirfad si markii ay jaamacadaha dugsiyada dhammeeyaan ugu shaqaystaan sidoo kale eejahaynta dowladda oo la yidhaahdo national human resource planninka ah warintee sanad walba jaamacadaha marka kasoo baxaan loo baahan yahy in la qorsheeyo meel la saaro dhakhaatiir ahaan injineero la kala qorsheeyo marka guud ahaan waxaa moodaa bay-ad ahaan iyo dhallinyarada ruuxooda oo runtii ka faanaya shaqooyinka qaarkood inay qabtaan oo waxa weeye aan xirfadeedii iyo aqoonteedii aan lahayn laba qof oo waxaa jira isku meel soo wada dhameeyey oo aqoontooda hay kuwala midna laga yaaba inuu meeshiisi reer lagu geeyo midna isagoo aqoontii xirfadii leh in suuqa laga saaro sidoo kale dhallinyarada barta xirfadaha ayaa sheegaya in xirfadooda ay ku shaqaystaan faysal muuse cabdi mooteeye ayaa hadda xirfadaasi kaga shaqaysta badda magaalada boosaaso anigu waxaan bartay xifradda badda badda badda waxa weye waa wax shay la dhigto shabaag gargoor dilay ku roy wax bahal caago dilay jilaabasho habeenka qaab loo waxa jirta dabada shan cadada markay tahay gudcurka markay tahay qaabab looga shaqeeyo xifradeeda saasaan u kala baranay kalluunka wakhti la helo baddu maray dhacayso maday kacsan tahay kooska iyo faakhirka baddu ay leedahay sidaasaa baddu waxoogaa ay ku qurux badan tahay oo qof yaqaan baa dee ka shaqayn kara qof aan aqoon dee badda khatarteedaba gelayaaba waa xifraddan waxa weye waan saan u bartay waa xifrad aan ku shaqaysto nolol maalmeedkayga oo rasmiya oo waxa weeye arrintaas waxa weye dad badan baana ku nool adduunka saddex noolood baa ka jira miyiga beerta iyo badda saddexdaasay leenahay saddexdaasa dadkeenu u qaybsan yahay dalka soomaaliya oo muddo labaatan sano ka badan dowlad la-aan ahaa kana mid ahaa dalalka dunida ugu saboolsan ayaa waxaa dhibaatooyinka ugu waaweyn dadkiisa haysta ka mid ah shaqo la-aan baahsan maadaama ay aad u yar yihiin fursadaha dalka dhexdiisa shaqooyinka looga heli karo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
jaamacadda camuud ee magaalada boramana waxa ay hooy u tahay arday ka kala timid guud ahaan gobolka geeska afrika haddaba dhowaana waxaan isu deynay qayb ka mid ah ardadaasi oo waxbarashadooda aanu ka wareysanaa haatanna waxaad ku soo dhowaataan qaybtii labaad ee wareysiga oo aanu kaga hadlayno iyaga oo ka sheekeynaya waayo aragnimadooda waryaheena v o a ee borama xaashim sheekh cumar good ayaana wareystay magacaygu waa maxamed cabdi xasan maxamed soomaaliya la yidhaahdaa waxaan ka mid muqdisho soomaaliya
jaamacaddan camuud aad wax ka barata waa kuliyadee
waa business i t waxaana ka tirsan tahay i t
maxaad ku dooratay markaa business i t inaad barato waxaan ku doortay business i t waxa weeyaan waa laba fursadood yacni haddaad businesskii barato i t baa kaa maqan haddaad i t baratona waxaa kaa maqan businesski kaa maqan waxaan ku doortay marka waa fursad aad u wanaagsan very good programmer aad ku noqon karta iyo very good business management ama accounting
kuliyaddan oo kale miyaanay ka dhisnayn magaalada muqdisho muqdisho jaamacadaha intooda badan horta facultigan iyo business i t intooda badan ma lahan laakiin some universities oo ka tirsan muqdisho way leeyihiin laakiin ma badno oo jaamacado yar laba jaamacad ama saddex jaamacad ayaa facultigan leh jaamacadda camuudna waxaan u imaaday waa jaamacad maamul wanaagsan haddana waxay ku taallaa meel aad iyo aad u nabadgelyo wanaagsan oo jawigeeda uu degan yahay laakiin muqdisho weli waxaa ku dambeeya dagaaladii sokeeye ee xilli hore bilowday wiil dhallinyara tahay da-diisuna ay yar tahay halkan yaad la nooshahay ee aada la degan tahay markaas
koley familigeyga muqdisho soomaaliya ku nool yahay laakiin de system ay dadka borama dibaddeeda ka yimid ee ku dhaqmana jiro in dhallinyaro group inay meel wada degaan guri karaystaan dhallinyaradaasna ay maxaan ku idhahdaa meesha ku wada noolaadaan systemkaasan kolley ku joognaa oo dhallinyaro baan wada degannahay marka qabadoo kaala kulantay nolosha borama waxbarashadaada ma jirtaa meme wax caqabad oo maanta dhibaato aan u arkay oo halis ingilisa may jirin jawi degan muqdisho maalintan ka yimid ilaa iyo iminka wax problem aan dareemay oo ama cidleh ma jirin
mustaqbalka maxaad rajeynaysaa inaad noqoto mustaqbalka kolley waxaan rajeynayaa inaan noqdo maadaama haddaan baranayo business i t labada dhinacba inaan dhinaca ku shaqeeyo ayaan rajeynaya insha allah facultigan baranayo aqoonta i t geed baranayso iyo ganacsiga maxaa kaaga kordhay maxaase kaaga biiray fikirkii horead ka haysatay iyo fikirka markii aad baratay eed dhex gashay kaaga kordhay maxay yihiin wax badan kolley markaan secondary soo dhameynayn wax business la yidhaahda ama i t korashada laguma qaatay secondaryga waayo wax badanaan hadda aan bartay oo ay ka mid tahay sida tusaalehaan websaydada hadda warbaahinta ku shaqeeyaan oo kale qaabka websaydekaas quruxda badan loo sameyn lahaa waa koras aan hadda qaadanayo systemka websaydada wax lagu abuuro ama war lagu geliyo ama sawir lagu geliyo ama system websaydada quruxda badan ee aan daawano ay ku shaqeeyaan horta wareyn dhanka i t si wanaagsan baan uga bartay iyo brogramis badan oo faculties qeybta i t-da ka mid a businesskuna waxaa ka mid a waxyaabaan ka bartay sida managementga kale waa qeyb wanaagsanoo dabcan shirkaduhu waxaa maamula dad manager manajara sooma systemka ay wax ku maamulaan waa koras aan soo bartay accountiga oo kale sidaas oo kale iminkaan baranayo oo sida shirkadii magaranaysa lagu xisaabiyo wax badana marka iga kordhayaan isleeyahay markaan facultigan bilaabay iyo guud ahaan jaamacadda amudba waxbarashadaada goormaad dhamaysan doontaa muddo intee leeg ba ka hadha inaad wax kasii barato jaamacadda amud
iminka hadda waxaan joogaas laba sano marka waxaa ii dhiman laba sano only baa ii dhiman magacayga waxaa la dhahaa jaamac faysal axmed xasan waxaan dhigtaa education khaasatan departmentiga matis physics matiska ma jara maxaad ku dooratay kuliyadda aad wax ka barato xisaabaadka iyo physiska horta siyaabo badan baan u doortay inaan facultigan qaato de mar waa hobbigayga oo waan jeclaa waayo de macalimiinteydii oo si fiican igu tarbiyadeyey ama si fiican wax iisoo baray baa iyo sida wax igu dhigeen iyo hamigayga iyo hiigsigayga oo ah inaan noqdo mustaqbalka de macalin ahna aqoon-yahan weyn
gobolkeed ka timideed markaa waxbarashada uga soo doonatay mise bowramaad degantay waxaan kasoo tegay sanaag sanaagoo halkeeya magaalada la dhao carmale
carmale halkay ku taallaa markaa dadka aan garanayn aad u tilmaamayso sanaag ceergaaba waxaa jirtaa toddobaatan kilomitir marka waa degmo da-daada inteed ku qiyaasi kartaa haddeer waxaan jiraa sagaal iyo toban waxbarashadaada hore halkaad kusoo qaadatay isla magaaladaasa kusoo qaatay maxaad kusoo dooratay markaas inaad jaamacaddan camuud wax ka barato waxaan kusoo doortay macalimiinteydii aniga waxay dhigi jirtay ba waxaa macalimiin taya leh oo si fiican wax usoo dhigtay sidoo kale waxaan ku doortay meel waxay tahay meel amni ah oo si fiican wax loogu barto iyo iyadoo ay ku yaalin jaamacado badan oo taya leh waxbarashada aad ka baranayso jaamacadda camuudka sako maxaad ka baratay deegaanka iyo dadkaad xidhiirhkooda ka dhexeeyaan ee aad la dhaqantaan ama ardayda aad kula kulantay jaamacadda camuud oo kale ama magaalada bowramaba maasha allah wax wanaagsan baanu ka baranay xagga hadday ahaan lahay xagga cilmiga cilmi baan ka baranay hadday ahaan lahay la talinta iyo jaamacadaha in la galo iyo sidoo kale waxaan baranay koorsooyin aan jaamacadaha dheeraadka aan ka qaadano
waa hagaaga waxaana warayskaasi qaaday waryaheena borame xaashim sheekh cumar good halkaad weli nagala socotaana waa washington haatanna nuur haye dandurey dhanka heesaha haddii aan jaleecino waxaan dhegaystayaasha u ciyaareynaa cod ka baxsan ee fanaanada farxiya fiska iyo heesteedii nabsi
sidoo abadkaana nafsiga sidoo ana samirka iidaa tartiib soo farxiifiska fanaandaas ayay ku luqeynaysa halka aad kala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a haatana waxaan idinku wareejinayaa nuur xasan nuur oo stuudiya ugu heliyay iyo ciyaaraha
haddii aan ku horeyno toddobaadkan waxaa dhici doonaa ciyaaro kala duwan gaar ahaan horyaalada uga xiisaha badan qaaradda yurub sbain haddii aan ku horeyno caawa hal kulan ayaa dhici doona kooxda viyarayaal ayaa gurigeeda ku martigelin doonta naadiga atletic bilbaw ciyaartaas ayaa dhici doonta caawa ciyaaraha kalena waxay dhici doonaan sabtida gaar ahaan biri galab iyo habeen dambe esbanyol waxa ay la kulmi doontaa alabes atletic madrid ayaa waxa ay fooda dari doontaa kooxda ay isku magaalada yihiin ee uu xafiiltankana ka dhexeeyo ee real madrid sevilla waxa ay soo dhoweyn doontaa deportiva la coruna barcelona ayaa waxa ay aadi doontaa kooxda malaga ingiriiskana ciyaaro xiise laha ayaa biri galab dhici doona tottenham waxa ay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee watford manchester city ayaa waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa hal city banlin waxa ay booqan doontaa middlesbra stog iyo liverpool ayaa fooda isdari doona west bromwich albion iyo southampton ayaa sarki doona westham waxa ay soo dhoweyn doontaa swansea chelsea oo horyaalka hogaaminaysana waxa ay marti u noqon doontaa kooxda ponamouth axaddana manchester united waxay la ciyaari doontaa sunderland halka everton iyo lesterna ay wada ballansan yihiin dhinaca seriya-ada talyaaniga imboli ayaa habeen dambe la ciyaari doonta aaniraahda biri galab la ciyaari doonta kooxda baskara sasowole iyo atlanta ayaa habeen dambe fooda isdari doona halka yuventus oo horyaalka hogaaminaysana ay is arki doonaan kooxda kubadda cagta kiyevo habeen dambe axaddana waxaa wada ciyaari doonaa kooxaha milan iyo balermo roome waxa ay marti u noqon doontaa bolonya calary iyo torino ayaa sarki doona interna waxay aadi doontaa kooxda karetone halka lazio iyo nabolina ay ku dagaalami doonaan kaalimaha saddexaad iyo afraad ugu dambayntiina horyaalka jarmalka ee bundesliga ayaa iyana waxaa dhici doonaa caawa kulan xiise leh waxaana uu dhex mari doonaa kooxaha eintracht frankfort iyo wed bremen kooxda kalon iyo brushia monten galadbaqna biri subaxdii ayay isarki doonaan menz waxay la ciyaari doontaa biri kooxda freeburg hamburg iyo hovenemna waxa ay isarki doonaan habeen dambe kooxda kaalinta labaad ku jirta ee resen paul sport iyo pion liverkusen ayaa iyana is arki doona halka shaalka ay martigelin doonto kooxda kubadda cagta ee wolfsburg hogaamiyaasha horyaalka bundesliga ee pion munchen waxa ay habeen dambe ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda rushia dortmund dhegaystayaal xubinta ciyaarahana waa naga inta
haddii aan mar kale ku celino qodobadii warka ugu doorka runaa milatariga maraykanka ayaa duqeymo la beegsaday xarumo militari oo ku yaala bariga dalka suuriya weerarkaas oo ah kii ugu horreeyay oo maraykanku si toosa uu ugu qaaday ciidamada suuriya ayaa ah mid maraykanka uuga argoosanayo dowladda suuriya oo uu ku eedeeyey inay ka dambeysay weerar loo adeegsaday kimiko oo toddobaadkan ka dhacay gobolka idlib saraakiisha milatariga ee maraykanka ayaa sheegay in konton iyo sagaal gantaal ay ku garaaceen saldhigga ciidamada cirka ee shayrat weerarkaasi ayaa waxaa laga fuliyey saldhig ay ciidamada maraykanka ay ku leeyihiin bariga badda mediteraneanka golaha ammaanka ee qaramada midoobeyna si xoogle wuxuu u cambaarayey tallaabadii ay kuuriyada waqooyi toddobaadkan ay ku tijaabisay gantaal kuwa riddada dheera waxaa golahu uu sheegay inuu ka walacsan yahay dabeecadaha ku dhisan wax qarbudaadda iyo daandaasiga ee xukuumadda pyongyang golaha midooda yurub ayaa isaguna waxa uu ku soo rogay kuuriyada waqooyi cunaqabateyn cusub taasi oo uga argoosanayo tijaabooyinka isdabajoogga ah ee kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay dhowaan gantaalada nuclearka ah gaar ahaana kii ugu dambeeyey ee ay ku tuurtay badda jabaan arbacadii midooda yurub ayaa weydiistay kuuriyada waqooyi inay qaboojiso daandaansiga ay waddo islamarkaasna ay ka baxdo dhammaanba barnaamijyada nuclearka ibraahim xasan daanduray aad ayuu u mahadsan yahay wuxuuna nala socodsiinayey qodobadii wararka caalamka duhornimadan ugu waaweynaa ee v o e da markaana kaalimihii heesaha aan dib ugu laabanno waxaan idin soo qabannay heesta fardowsa iyo codka fanaanka maxamed suleymaan tube yaa salaam ma firdhaynine waataan kugu faane waan kugu faaistay waxa ay ahayd heestii fardowsa waxaana ku luqaynaya allah u naxariistee fanaanka maxamed salaamaan tubeec dhegaystayaal idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ayayna gebagabo u ahayd waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulan dambena waxaan ku dhaafaynaa sida iyo duhur wanaagsan brush